wanaagsan tahay kaafi degmada afgooye saaad ka waraysid waxay kow ka tahay degmooyinka guud ahaan dalka marka laga hadlayo ka sokow gobolka shabeellaha hoose sideediisa degmo waxaana shaki ku jirin mawqaca ama yacni meesha ay kaga taalo juhorafi ahaan gobolka inuu yahay mid isku xirta dhammaan gobollada dalka ayaa la dhihi karaa marka loo eego waddada dheer ee ka baxda maaragtay afgooye ee baydhabo aada marka la fiiriyo ilaa iyo xuduudka inta gobollo iyo degmo isku marayso tan iyo bokool iyo gedo dhinaca marka marka la aadana gobollada jubbada dhexe iyo shabeellaha hoose iyo isku xirka banaadir ilaa kismaayo waxay tahay waddada maanta iyadana ee afgooye sii marta marka haddee afgooye juqrafi ahaan ka sokow waxaad ka warhaysaana inay tahay degmo isku haysata saddex da soomaaliya ay hodan ku tahay xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga badda oo intaba ka dhigsay degmada marka inay noqoto meel ay ku hardamaan gobolkasi guud ah marka ay la wadaagto intaasoo khayraad iyo intaasoo juhorafi kali meesha ay dhacdo inay haddana ay indhihii ay noqdeen ciddii afgooye doonaysa inay wanaag ka fuliso iyo ciddii xumaan ka fulisaba inay iyada ay ku yeelato saldhig ama bays marka waxaa arrimahaasoo dhan ay ka wada dhasheen in afgooye inay noqon weydo magaalo degan oo ka socota aragti ay ku midaysan yihiin ama mid dawlad ha noqoto oo maamulkii meesha laga dhiso nin waliba waxa uu xambaarsan yahay iyo meesha isaga biyo dhaciisa uu yahay wax uu ka turjumayo in magaalada saameyn ay ku leedahay siyaasad ahaan marka degmadii waxaa degi la nabadgelyadeedii waxaa saldhigi la siyaasadeedii waxaa socon la horumarkeedii waxaasoo dhanne waxa aan hordhaca ooga dhigayo ayaa waxay ahayd in afgooy ay eersatay meesha ay kaga taalo xudun ahaan dalka iyo waxyaabaha khayraadka ilaahay ku manaystay iyo dadkooda oo ah dad iska masaakiin oo danyar ah waa tahay xildhibaana marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adigoo mahadsan socdaalkiina maanta maxaa inkaga soo hirgala marka
annaga socdaalkeenna siyaabo kala duwan ayaa waxay oga turjumaysay ukuurgelid dhinacyada maaragtay afgooye hadda ay dadka marka aada fiirisid ee dawlad ahaan ay u baahan yihiin in wax lagala qabto ama ha noqoto maamul xaggiisa oo waxa ay tabayaan inuu yahay maamul fiican oo degmada ilaa iyo hadda u arrimiyo oo ay si rabitaankooda ku yimid ayaynan haysanin degmada waxaanan jirin horumar oo sida degmooyinka iyo maaragtay ee gobollada dalka ee maanta loogu tartamayo inay maanta ay jiraan xarumo waxbarasho caafimaad iyo maaragtay dhismayaal hirgelayo oo intaba yacni ka turjumi kara horukaca iyo dib usoo kabashada dalka oo afgooya iyada taasi ka arradan tahay degmada oo runtii aanan lahayn ilaa iyo hadda wax soo saarkeeda wax dhiirigelinayo iyadoo labada dhinac ee iyada maanta ay ka gubanayso oo dhinacii dawladdana xabasho iyaga ay ka keenin oo maamul xumo iyo nabadgelyo xumo oo ciidamadii dawladda laftirkooda ayaga ay qaar ku eedeynayaan inay qeyb ay ka yihiin iyo xoogagii dawladda kasoo horjeeday oo hubaysan oo inta fara badan ayagana qeyb ka mid ah degmada tuulooyinkeedii iyo beelaheedii ka arrimiya ama ka taliya marka si dadkaasi cabashadooda wejiyada fara badan leh annagoo xildhibaanaha codka aan ku hadlayna iyo ujeedada aan u tagnay ay tahay tii annaga mas-uuliyad naga saarneed ee aan oga turjumayna dadkaasi dhibaatadooda dhabta ahna si cad in aan annaga aan usoo ogaano ujeedkeena ay ahayd iyo wasiirka oo markaa isagana uu ahaa deegaanka maanta ee xilka adag ee dawlad ahaan marka laga reebo uu ka socdo ee addii fulinta haddana inuu degmada afgooye uu nala qeybsado dareenka shacbiga waxa ayaga ay qabaan maadaama deegaanka aan kasoo wada jeednay taliyaashii ciidamada nabadgelyada ama nabad sugidda ama booliiska ha noqdo ama ciidamada xooga dalka ha noqdaan ayaa iyagana waxay ahaayeen cabashada meesha ka jirta iyo amni xumada kuwa ayagana looga fadhiyay ilaa taliyaha c i d da ayaan wadnay dambiye laga sheegay meesha hadday dhab ay yihiin si tallaabo looga qaado iyo gobernatoraha cusuba meesha hadda loo magacaabayo isagana gudub dhexaad uu ahaa iyo guddoomiyihi degmada iyo intii kale adaha meesha ka joogay oo wada shaqayn xumo ka jirtay taa oo iyadana horeyba annaga aan uga haysanay reference haddaan kuu sii wada cabdikaafi oo madaxweynaha maxamed xasan iraade ee horey deegaankaasi ugu tegay oo uu sii tegay sidoo kale guddoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed iyo intaasoo wasiiro ayadoo lagu wada yahay dhibaatadii ka jirtay gobolka haddana afgooye si gaara arrimaheeda looga hadlay wax isbedelay aanan jirin waxaasoo dhan iyo cabashadii ka imaanaysa beryahan ayaa waxay ahayd gundhiga socdaalkeena meesha aan ku tagnay waana soo ogaanay waxa meesha ka jira markaan soo dhegaysanay inta badan ay ahayd cabasho wada shaqayn la-aan iyo amni xumo salka ku haysa waa tahay xildhibaane waxaan rabaa dhan kale inaan wax kaa weydiiyo marka waxaa la filayaa in shir oo ka furmo magaalada muqdisho kaas oo mar kale looga hadlayo mustaqbalka doorashada soomaaliya madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada ayaana isku imaanaya maadaama adigu golihii baarlamaanka ka mid tahay maxaa laga filan karaa shirkaas wallahi horta maalida aniga inta aan siyaasadda xog ogaal nimadeeda aan lugta lasoo galay tad iyo sagaashameeyadii ama xilligii jabadaha ee wadanka ku hardamayan ha noqoto ama isbedeladii kumeel gaaryadii ilaa hadda oo xilligan ee aan xilal kala duwan soo qabtay ha ahaato waxaan dareemayaa in aanan jirin ajenda soomaali inta ay ku midaysan tahay ee tashi iyo talo midaysan ay ka yeelatay intay meel la timid kadibna intay taa iyada ay meelmar u noqotay ee wixii kasoo baxay ummadeeda ay wa-ayeen mar weliba dad lagu dhex jiro markii iyaga ay heshiin waayaan laisu keeno gacan saddexaad ee iyaga isku turtoosisa marmarka qaarna loo meeriya waxa iyaga markaas ay dadkooda ay ka sugayeen markii laga waayena lagu khasba ilaa heer ayaa waxay ahayd waxaan usoo joognay marka weli dadka qaarkii in sidaasi loola dhaqmo mooyaane inay intay isu yimaadaan ay wada tashtaan oo ra'yi iyo waxay ku midaysan yihiin oo caqli soomaaliyeed ee bisil iyo garasho soomaaliyeed oo bisil iyo dareen soomaaliyeed oo bisil ama wadaniyad soomaaliyeed oo bislaatay aniga weli ma hayo aan u sheegi karo dadku hadday isu yimaadaan waxbay isla gaari karaan nin walba waxaa ku jirto talada iyo maskaxda reerkiisa uu kala soo baxay saaki iyo waxay ayaga kula soo tashtay ninka asaga markaa iyaga u matalayo ama magaca maamul goboleed ha ku matalo ama magaca reereed ha ku matalo ama magaca dawladeed ha ku matalo wuxuu lasoo shirtegayaa fikirka u gaarka ah meesha uu kasoo jeedo kolay ugu yartahay koox isaga ay isku shurfurtaan ama beema sheegayaal isaga ku hareereysan talo marna aanan dadka soomaaliyeed ka wada turjumaynin ee aanan ku salaysnayn oo un meel si gaara ay ugu qotonto ayaa nin walba markuu miiska la yimaado ayaa libkeeda waxaa laga yaabaa dhinaca kale asagana wax ka duwan inuu ninkaa kala yimid dadkii iyo reerkii iyo ehelkii iyo asxaabtii ee isagana ay kusoo shubeen wixii ayga ay rabeen marka haddii sheekada mar weliba sidaa ay noqoto ama kismaayo ku shiro dheh ama beledweyne ku shiro dheh ama boosaaso ha lagu shiro ama ha lagu shiro maaragtay ee galmuduge ama xamar ha lagu soo noqnoqdo banaadir arrintu waxay ahaanaysaa jugjug meeshaada joogka sida la wada og yahay madaxdan hore waxay isugu soo fahmi waayeen shirkii ku qabsoomay magaalada kismaayo haddana shacabkii soomaaliyeed ayaa natiijo iyo go-aanka sugaya in ay gaaraan marka maxaa adigu is leedahay maxaa dhici kara
walaa taquula shayin faacilun dalika qadan ilaa an yaquula inshaa allah ilaahay waxa waaye beri wixii dhacaya adiga waxaas waa saasay noqon doonaan adiga markaa dartida ilaabigo ilaahay maanta hadduu yidhaahdo sidaasi hadduu alla ku darsamo waa halkeeda inaad tirahdid mooyaane annaga horta maanta wax hal sano wakti laga joogo kadib dhici doono ma saadaalin karno laakiin bini aadan baan nahay qofka wax u mala awaal inuu yidhaahdo takhmiin waxaas carabi inuu yidhaahdo waa samaynaynaa laakiin aan samayne waxaan ku salaysiinaynaa waa mala awaalkeena ma waxaan ku salaysiinaa dadka hadda dhahayo ha laga dhigo four point five ama mise dadka dhahayo maya hab deegaan ha laga dhigo oo dadka wax lagu soo cunayo ee beri bedeli lahaa baarlamankan ama keeni lahaa dawladda la sugayo lixi tobanka markii la gaaro sanadka uu dhamaado inay noo maartay curato mise waxaan qaadanaynaa in maamul goboleedyadu iyagu ay soo magacaamaanoo xildhibaanada beri doole lahaa maartay madaxda dalka hay-adaha dastuurigana maartay baarlamaankooda ansixin lahaa waxaasoo dhan nin walba sibay u taabanaysaa dad baa faa'iida ku qabo four point five dadka kalena aana ku qadin oo meesha wax ku leh oo talada wax ku leh dad baa nidaamka deegaameynta ee laleeyahay ayaa wax lagu soo xulaya iyaga wax ku haysta oo dadka kale ee iyagana ku dhib qaba aanan ogolan iyagana miiska la wadaago waxa iyaga rabaan inay go-aansadaan meel weliba adiga aada gacanta aada u qaadid qolo ayaa waxay ku qabtaa faa'iido qolo kalena waxay u aragtaa inay iyada ay tahay wadkeedii dadna labadaba marka laysku daro waxba iyaga ay ka sugayaan ma jirto haddii deegaan la yidhaahdana way ku qadayaan ayagoo deegaan leh haddii tiro la yidhaahdo oo awood qaybsi four point five haddii ku ugu liito point five la leeyahay xataa waxay aaminsan inaysan helaynin point two oo mar weliba inay yihiin dad xaqiran oo dulmanta kooran oo xaqii ayaga ay lahaayeen mar weliba aanan sidii wadwaday dadkaasi aanan u heli doonin ee loo awood sheegan doono sidaa dad ay dhacday maamul goboleedyada la dhisay oo dad aan deegaanka ama hadday ku badan yihiin hadday ku yihiin mar weliba qaata maaragtay waxaa la yidhahda nasiib al asad maaragtay ee nasiibka libaaxeed ninna maaragtay ee cad quureed laga siiyo ama ha ku badnaado ama ha ku yaraado ama haddii la doonaba layska daafaba isagoo dhanba aanba la xusin oo la tabin marka cadaalad darada iska caada noqotay ee soomaaliya ee wax lagu faanaba noqotay qofka hadduusan isaga dulmiba samaynin ama reerkiisaba aanusan kursiina u raadinin nin jiraba inuusan ahayn taana iyadoo meesheedii hadda weli aan waxba iska bedelin mar weliba waxaan ogahay iyadana inay la imaan doonto dhibaatadeeda maadaama meesha dulmiga had iyo jeer lagu samaynayo ilaahay raalli aanan raalli uusan ka ahayn cadaalad darada meesha ay ka dhacaysa ilaahay raalli uusan ka ahayn xaqdarada dad lagu samaynayo ee meesha ee loo heshiinayo ilaahay raalli uusan ka ahayn sidii berigii horeba ee intii jabuuti la fadhiisanay xaq la marada xalaa la rabaa hadda xaqdaradiina xal keeni weyday marka wixii hadda keeni doonaan waan ka sugaynaa